أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo kuwooda ugu dalka roon camilaed istiishaadiya oo lala beegsaday saraakiil caddaan ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha kooxda ardada soomaaliya ayaa mar kale eedey kulan u jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kooxdiisa al-kataab ayaa baahisay sawirada meydadkii murtadiinta ee lagu xasuuqay weerarkii degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan saraakiishii hogaaminaysa maleeshiyaadka ardada dhowaan lagu xasuuqay dagaalkii moqokori ayaa qiray inay ku jabeen dagaaladii ka socday bariga wilaayada hiiraan kulan wadatashiya u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan ardayda mu'asasada alqalam ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoos taga magaalada baydhabo ee wilaayada baay
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo khamiisa shan iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan amaliyada shaadiya oo lala beegsaday saraakiil caddaan ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed barqanimadii maanta ayay ahayd markii geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo camaliyad istishaadiye barakeysan ka fuliyey gudaha xerada kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho camaliyadan ayaa lala eegtay saraakiil ciidan oo caddaan ah islamarkaana ka soo jeeda waddamada reer galbeedka kuwaasi oo tababaro siinayay maleeshiyaadka ridada ee ku xareysan xeradaasi bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa looga hadlay camaliyadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi bayaanka sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaca howlgal gaar ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaana kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho howlgalka oo ahaa camaliyad istishaadi ah ayay mujaahidiintu si gaara ula beegsadeen saraakiil ciidan oo saliibiyiin reer galbeed ah kuwaas oo tababaro siinayay ciidamada ridada soomaaliya bayaanka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu yidhi camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka xilli ay kormeer ku samaynayeen ciidamada ridada ee ay tababarka ku siinayeen gudaha kuliyadda jaalasiyaad waxaana halkaasi ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xogo aan helnay ayaa sheegaya in saraakiishani caddaanka ee maanta camaliyadda lala eegtay ay ahaayeen tababarayaal ka socday howlgalka midooda yurub ee u xilsaaran tababarka saraakiisha iyo maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya waxaana wararku ay tibaaxayaan in saraakiisha la beegsaday ay tiradooda gaarayeen ilaa lix sargaal kuwaasi oo ilaayo haatan aan si rasmi ah loo ogaan dalalkay ka soo kala jeedeen ra-iisul wasaaraha kooxda ardada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kooxdiisa warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen cali yare ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi bare ayaa weerar afkaa ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda nidaamka uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte murtad xamse ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ah ku eedeeyey inay u shaqaynayaan dowlado shisheeye oo ay dabadhelaf u yihiin wuxuu murtadkan si toosa u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka ridada ee kasoo horjeeda xukunka kooxdooda kuwaasoo ay ku jiraan madax horey usoo maamushay kooxda ridada iyo kuwo hadda doonaya inay qabtaan xukunkaasi qaar waxaa jira aan ognahay adeegayaal ah soomaali ah oo adeegayaal ah oo cadowga u adeega waxaa nasiib daraa marka dad sharaf leh oo madaxa oo dalkan madax ka soo noqday oo haddeertanna madax ka noqon doona laga yaabo inay madax ka noqdaan doonaya inay kuwo ay og yihiin oo ay iyagu iga og yihiin inay adeegayaal yihiin oo ay cadow u adeegaan inay kuwaas u sii adeegaan ayaandara ayaga iga og inay adeegayaal yihin way ogyihiin cidday u adeegaan way ogyihiin cidday u shaqeeyaan way yaqaanaan cadowga u shaqeeyaan way yaqaanaan soomaali inaysan ahay way ogyihiin waxay u shaqaynayaan dano shisheeyanayhiin way ogyihiin haddana laakiin inay mucaaradnimadu igaarsiiso ninaan ogahay inuu adeega shisheeye yahay inaan asaga difaaco this waxa weye waa waad ogtihiin sida loo abiyuusay dalkan awoodda sida loo abiyuusay hadalkan murtad xamse cabdi bare ayaa kusoo beegmaya iyadoo khilaafka ka dhexeeya hogaamiyaasha kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah uu cirka isku shareeray taas oo salka ku haysa arrimaha doorashooyin gaaleedka mahadsaned cali yare mu'asada alkataab ayaa baysay sawirada meydadkii murtadiinta lagu xasuuqay weerarkay degmada moqokor iyo beriga wilaayadda hiiraan warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen abu xasaan mu'asasada alkataa'ib waxay baahisay sawirada qaar ka mida maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu xasuuqay dagaalkii laba maalin ka hor ka dhacay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan sawiradan ay baahisay alkataa'ib waxaa kasoo muuqanaya meydadka maleeshiyaadka riddada oo daadsan gudaha iyo bannaanka degmada moqokori waxaana sawirada ku jira meydka murtad cabdi muumin cilmi cabdixiis oo ahaa sargaal murtad ah oo muddo ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta kaas oo allaha fadligii qayb ka noqday saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee lagu xasuuqay weerarkii barakeysnaa ee degmada moqokori dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo waxayna beegsadeen isbaarada murtadiinta ee deegaankaas waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ah ee burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale gobolka mandheera ee ku horjiray gumaysiga kufaarta kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay inta u dhexeysa magaalooyinka mandheera iyo rama ee gobolka mandheera ee ku hoosjira gumaysiga saliibiyadda kenya qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari kooyalla dhaawaca waa laba askari oo kufaarta kenya ah iyo saddex askari oo murtadiina howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku horjiray gumaysiga kufaarta kenya ayaa imaanaya xili maalintii saddexaad raayada tawxiidka ay ka babanaysa degmada moqokori oo dhowaan dagaal xooggan ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta mahadsaned abu xasaan saraakiishii hogaaminaysa maleeshiyaadka riddada dhowaan lagu xasuuqay dagaalkii moqokori ayaa qiray inay ku jabeen dagaaladii ka socday bariga wilaayada hiiraan warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen cabdiqani maxamed murtad maxamed cabdi macow oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee mujaahidiinta ay ka sifeeyeen degmada moqokori ayaa warbaahinta ka sheegay inay ka niyad jabeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta waxa uu si cad u sheegay inaysan xilligan diyaar u ahayn dagaallo kale oo ay la galaan mujaahidiinta isagoona arrintaasi ku sifeeyey in muddo siddeed bilood ah maalin walba dagaalka looga dilayey markii ugu yar tahay lix iyo toban askari murtadkan ayaa sheegay inay go'aansadeen inaysan diyaar u ahayn dagaallo ka dhan ah mujaahidiinta wuxuuna intaa raaciyey in kooxda riddada soomaaliyaha ay ku fiirsatay dagaalka dagaaladii ugu dambeeyey annaga shalaan magaaladii isaga soo baxnay mana rabna hadda xataa inaan dagaal hadda aan qaadno haddana dhaliilo badan oo jira awgeed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar umani inaan isdifaacno diyaaraan u nahay annagu al-shabaab iska celino laakiin sida hadda jirta ama ay wax ku socdaan dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladana al-shabaabaa gacanta ku haya argagixisaha gacanta ku haysa waxaa qaldan annaga siddeed biliyo jarjaraan dagaal ku jirna bardhey lix iyo toban qof aa lagu qiyaasaa isku celaalin dadka naga dhinta markii la fiiriyo siddeed bilooda marka bardhey lix iyo toban qof ay dhimatay in isaa gaari karaa dadka jasilaada aan waxaa la diriraynaa argagixiso caalamiga ay tahay oo american haddii saaka ku kacaan xataa uusan waxba ugu ole in annaga gumuc risaaseed oo la rido oo ama annaga nalagu dilo ama annaguba wax ku dilno keliya naloo soo dhiilaa inaan xurayno argagixisno ka xurayno danteenu ahayd hadalka murtadkan waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor mujaahidiinta ay dagaal kula wareegaan degmada moqokori halkaas oo lagu xasuuqay saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah saraakiisha murtadiinta ee hogaaminaysay maleeshiyaadka riddada ee hiiraan ayaa ka qayla dhaamiyey jabka xooggan ee ka soo gaaray dagaalkii moqokori iyagoona qirtay in dagaalkii mujaahidiinta ah muddo sannado ah ay kula jireen ay ku jabeen mahadsaned cabdiqani kulan wadatashiya u dhexeeyey maktabka dacwada wilaayadda hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka shaw ee wilaayadda hiiraan wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayadda hiiraan oo gaaray deegaanka shaw ayaa kulan wadatashiya la qaatay haweenka daaciyaadka ku dhaqan deegaankaas iyadoona kulankaas xoogga lagu saaray dardargerinta dacwada iyo kaalinta kaga aadan haweenka qaar ka mid a haweenka daaciyaadka deegaanka shaw ee kulanka wadatashiga ka qayb galay oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyay kulankaas iyo mawaadiicdii laga naqaashay kulan oo wadatashi towjihaad ayaa ka dhacay magaalada show dacwada sidii loo towjihin lahay iyo maaragtay sidii maaragtay loo dardargelin lahay dadka ducada oo dacwada loo geysin lahay loo gudin lahay maaragta waxaa ka mid ah in laisku baraarujiyo maaragtay dacwada ka socota magaalada show iyo maaragtay sidii loo dardargelin lahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية قلبت إلهي سبحانه وتعالى نعمديسا وحان دا- نور دعاي كلن ودح مري قبلها داعياتك إيه iyo kuwa maclimaadka deegaanka show ducaad nooga imaatay maktabka dacwada ee gobolka hiiraan towjiihin fara badan ay noo soo jeediyeen khayr allaha siiye aadaan uga faa'iidnay waxay noo sheegeen waajibka macalimka lagu leeyahay durlaabta iyo habkii loola dhaqmi lahaa dhan walbay naga towjiihiyeen aad iyo aadaan uga faa'iidnay alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala aan ku mahadinaynaa waxyaabay noo soo jeedeen waxaa kamid ah sidii dacwada loo hormari lahaa maaragtay een, sidii ardada maaragtay waxbarashadooda ee loo kobci lahaay ilaahay subxaana watacaala maaragtay hanagu garab gala insha allahu tacaala diyaaraan awalna u ahayn haddana waan u nahnay waxaana maaragtay een, gabdhaha kale oo walaalahayna wilaayad ku sugan ayaganaan u sheegaynaa dacwadaas taas ah inaan isku wada garab karsano oon u dhabar adeegno oon ilaahay subxaana watacaala maaragtay aan raalli ahaashiisa aan ku wada raadsano taasaan aan u dardaarmay gabdhaha walaalahay dhammaantooda iyo naftaydaba بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا mahad iskale waxaa maanta halkaa nooga dhacay liqaa lagu towjiihinayo dacwada sida dacwada loo horumari lahaa sidii maxay ahaato ummadda diinta loo gaarsii lahaa waxaa noo yimid rag ducaad ah oo arrinkaas nagu towjiihinayay oo noogu yimid maktabka gabdhihii icdaadka ahaa maclimaadkii dhammaan meesha ayaan kulan qaymo badan ku qaadanay oo horumarinta dacwada iyo qaabka loo sii nashaadi lahay macalimiinta mawduucyadana lagala hadlay waxaa kamid ahaa macaliminka waajibaadka saaran iyo qaabka uu ula dhaqmi lahaa ardayda iyo waxyaabaha futuurka keenaya iyo daawada micnaha lagu daaweyn karo futuurka iyo in lasii wado dacwada lasii dardargeliyo dadka diinta looga yeero baadilkana la- maxay ahaato looga celiyo ummadda oo diinta looga yeero shicaarkeenana waxaa waaya xadiiskii nabiga sal ly slam lian yahdiyaka allahu rajulan waaxid khayru laka min xumri nacam kulan oo wadatashi towjihaad ayaa ka dhacay magaalada show dacwada sidii loo towjihin lahay iyo maaragtay sidii maaragtay loo dardargelin lahay dadka ducada oo dacwada loo geysin lahay loo gudin lahay maaragtay waxaa ka mid ah in laisku baraarujiyo maaragtay dacwada ka socota magaalada show iyo maaragtay sidii loo dardargelin lahay maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa dardargelinaya howlaha dacwada ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda hiiraan ardayda muwaasada alqalam ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman
akhriska iyo qoraalku waa furaha waxbarashada iyo tallaabada koowaad ee loo qaado tacliinta ummad weliba inta ay wax akhriso waxna ay qorto ayay ka tarjuntaa horumarkeeda sidaas darteed iyada oo laga duulayo tallaabadaasi maamulka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dhidibada u taagay mu'asasa waxbarasho oo diiradda saarta in ardayda yaryar la baro akhriska iyo qoraalka si ay furo ugu noqdaan waxbarashada waxaana howshaasi mas-uuliyaddooda dusha loo saaray mu'asasada alqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba goobtan waxbarasho ayaa hoos tagta maktabka dacwada ee wilaayadan waxayna allaha fadligii faracyadeeda ay ku faafeen deegaano dhowr ah waxaana ka mid ah deegaanada iidaale dharqo iyo madiinatulkheyr oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo xilli aan socdaal shaqo ku marayay deegaanadaas ayaan booqday xarumaha mu'asasada alqalam halkaasoo aan ku soo arkay arday yaryar oo loo diyaarinayo waddadii ay ku gaari lahaayeen tacliin heerkeedu sarayso ugu horeyna waa kuwan ardada oo soo bandhigaya duruusta ay qaataan
ro
dhinaca kale waxa ay soo bandhigeen ardayda culum kale oo jaanibi ah oo ka qayb qaadanaysa tarbiyadooda من ربه ربي الله وما دينه دين الإسلام وما نبيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إن اليمامة ومسيلمة الكذاب في زمن الصديق الغسير وبعد بأس شديد حان مصره وكان بأسا على القراء مقتطر نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فدرج القرآن مقتطر فأجمعوا جمعوا في الصف ودمد زينب ابنة ثابت الأدلر رضا النظر فقام فيه بون الله أسمع بالنصر والجد والجزم الذي باره qaar ka mid ah macallimiinta mu'asasada alqalam ayaa dhankooda soo bandhigay heerarka waxbarasho ee xaruntan akheeri mibax bogataana muasasat alqalam oo kiyaalo deegaanka dharqa muxaafadada baydhabo muasasada mebalka baraday qoraalka iyo akhriska iyo culuum kale harabti ardada mebaha galaana tubila masaa inkidambeys ila bar ilaa sadiisa ayaa meba qaadana duruus oo cusub meba hanagadaana sadiisa ila bar oo kale hanagadaana intii shantas ay bar lagu deeraw meba muraajaceena casharkii harabti qaadadan siisa oo kale hanagadaana ani sawrad walin qoro wal akhri la su-aalisa samale jiraan maraa jara doonta oo siiyeysa hobladeeru duruuso kale sida caqiidadii oo seeradii oo fiqi wala kusasiyaw oo silinka kori miskanti oo cilmiga kasiyar ardaydana tiradii maybwaa guud ahaan soddon iyo li arday mayba roogne dugsigii mu'asasatulqalam mayba haniiboogtay idaatul andalus dugsun horta hadin haniiboogdi maybwa mu'asasatulqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba deegaan jeerna madiinatulkhayr maybaa linku tirigalay yaalkan tilka farbar dugsiga horta mayba haayahin dugsi oo yaalayka farbaraw dufco hore iyo kugalan dhibiidi dufcadaas maasha allah shahaadooyin joolasi yaalkana may bahayne afar bulood shar joro maasha allah ilaahay ninfuusaayabalana magay maalan umar lere mayroge deegaanka idaal mu'asasatil qalam jafadii lamaad yaadurooga idaacadul andalis sana boogotay la mu'asasadaatay lamaad fadhintay hore ma haytay sodoy lama arday ahaan gabrir iyo wiilal iska jiraan tangna sodoy kow ardayo gabar iyo wiilal iska jiraan tii hore qalan dhibiidi hadda tii lamaad hadda ka jirna saddex bilood ku dhammaani mu'asasadan alqalam waladinku taragalay keliya farbarka ugaasmaday cabdi garuun oo ka mid ah ugaasyada wilaayada islaamigaha ee baay ayaan kula kulmay mid ka mid ah goobaha waxbarasho ee alqalam wuxuu inooga waramay dadaalka la gelinayo ardayda isaga oo bogaadiyey maktabka dacwada مدينة الخير أو دكسوغي أو أرض مؤسسة القلم تعليم القراءة والكتاب أني قراءتي أرض أخرسكي أرض يو قرالك أني لك برو مدة أرض تضرب بلوت لا لح بلوت مركي لفيري دكسيالكي farbarkii iyo arday walbarashadii qur'aanka walyar sida dhexgalayaan la fiiri yaa ilaahay khayr ha siiya maamulka iyo intaas ha fiiri oo dacwada waana shay oo eed iyo eedliinka bogayu dugsiga hadduunu roognu dafagii hore qalanjibi dugsiyaalka laka wareeji kii lamaada hadda ardaya afar bilood maroohay maasha allah u akhrisanta iyo kolley arday maybu aha iyo dadku isima wada dhiigaaseen fartiyo iyo qoraal joonatan hadda aragoo haynu maasha allahu ilaahay may kutuuganee fakarkan iyo wanaagan iyo khayrkan dadkii hanin fiiriyay oo ardayda kulli hanin balaawi ilaahay qalbasho iyo ahal wanaaji fakarshona ilaahay hagaaji maadaama aan nahay ummaddii qalinka furna uu u yahay horumarka ayay maamulada wilaayaadka islaamigaha ee diiradda saareen sidii akhriska iyo qoraalka loogu dhex baahin lahaa bulshada soomaaliyeed ololahaas oo allaa fadligii gaaray miy iyo magaalo si heeriyada jahliga la isaga dulqaado mahsanad abwayman guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu